walow iktasa maqduucun masalan waxaa ka yaha walow iktasa maqduucun yadigu dheh mid gacantaa laga jaray ayaa wuxuu qisaasay mid gacan laga jaray ayaa kii ka jaray uu gacantii ka qisaastu ka goostay walow iktasa maqduucun cudwuhu ayaa nin qaadicihi kii jaray ka qisaastay uma maata dabeedna kii wax qisaastay ee marka hore gacanta la gooyaa dhintay uma maata kii marka hore gacanta la jaray ee gacantii la jaray ee qisaastay baa siraaya u dhintay siraayatan ayuu dhintay faliwaliyihi weligii wuxuu leeyahay xazun inuu qoorta jaraa buu leeyahay maxaa yeelay dee laba gacantii laysu qisaasiye waa tan siraayo keetee ninkii nafdiisii baxday markaa qoorta inuu jaraa buu leeyahay walow waxaa kaluu leeyahay cafwun inuu cafiyo binisbi diyatin diyo barhkeed inuu ku cafiyana uu leeyahay oo gacantan uu oofsaday ee uu qisaastay baa waxay ka dhigan tahay niskii kale diyada ayay qaabilsan tahay diyada niskeedii kale ayay gacantaa u goostay baa ayaa ayaa qaabilsan marka ama qoorta ha ka jaro saraayadii ha u qisaas ama ha cafiyo nisbi diyo ha qaatay walow qudicat yadaahu haddaba labada gacmoodba markii hore waa la jaray faktasa dabeedna ninkii labada gacmoodba la jaray wuu qisaastay oo kii jaray bus labadii gacmoodba ka jaray uma maata kii hore ee la waxyeeleeyey ayaa dhintay labadii gacmood ee la jaray buu u dhintay ninkii jaaniga waxyeelsa labadiiba uu ka jaro wuu qisaastay faliwaliyi alxazi weligii wuxuu leeyahay ninkii jaaniga ah inuu qoorta ka jiraa buu leeyahay dee kanuu dhexlayay ee saraayada u dhintay daraaddeed fain cafaa hadduu cafiye haddaba qoorgoyntii ka cafiye falaashi ila waxba ma laha maxaa yeelay diyada dee wixii qaabili lahaa waa kii qaatay ee labadii gacmood qisaastay ilayn haddii mag la yidhaahdo dee labadaa gacmood naf unbay isku noqon lahaayeen labadii gacmoodna waa kii qisaastay markaa wax alla wuxuu yeelanayaa ma jirto walow maata hadduu dhinto jaanin mid waxyeelo geysaa min qaطci qisaasin u dhintay tahadunun wey wain maataa siraayatan hadday macan wada dhintaan aw sabaqa almajniyu calayhi oreeyo faqad iktasa wuu qisaastay ee wain taakara hadduu dib dhacana falaw nisfu diyati buu leeyahy sidasaxeedan qaban waxau leeyahay sheekhu tani waa masalada cagsigeedii kii jaaniga ahaa ee waxyeelada geysay masalan gacanta jaray ayaa min qadci qisaasin markii isna la qisaastay gacantii la gooyo isagii dhintay kii jaaniga ahaa wuxuu u dhintay qisaastii la qisaastay daraaddeed fahadunu nafdiisu waa hadu man maata fi xaddin aw qisaasi falaa diyata lahu walxaqu qatalahu xadiis bayhaqi oo cumar iyo cali ka yani wuxuu ka wariyay cumar iyo cali inay sidaa yidhahdeen qofka xad ku dhinta ama qisaas mag male xaqii baa dilay haddaba wayn maataa buu ihi labadoodiba markii ay isqisaasteen masalan gacantaa midig baa nin laga jaray isna gacantii midig buu jaray labadoodiba way saraaceen dabeed saraay ay u dhinteen kana nabarkii jaaniga ayuu u dhintay kana nabarkii qisaasta ayuu u dhintay aw sabaqal maca marna way ka wada baxday naftii aw sabaqal majniyu calayhi ama kii majniyu calayhiga waxyeelada hore loo geystaa horreeyey kii jaaniga ahana wuu ka dameeyey faqad iqtasa xasala qisaas qisaastii way xasishay buu markaa oo gacantiina dee gacantii jaanigaa loo gooye siraayadii uu majniyu calayhi kii wax loo geystay uu u dhintayna siraayadan uu kii qisaasta u dhintay baa ayay qisaas u noqotay jaanigii waxba laguma laha yani qisaastii way isu dhamaatay halkaa way taakara haddaba waxa dambeeyey kii majniyu calayhiga ahaa ayaa dambeeyey masalan nin baa nin gacan jaray kii majniyu calayhiga ah waxyeelada gacanta la jaray baa isna gacantii jaray kii jaaniga ahaa bay markiiba ka raacday jaaniga ayay markiiba ka raacday majniyu calayhigii baa dambeeyo deedna mar damba dhintay dee ila wuu ka horreeyo isaga qisaas uma dhicina hadduu ka dambayn laha ama mar ay wada dhiman lahaayeen ayay isu qisaasmi lahaayeen dee jaanigii majniyu caleyhi waa kan mar damba dhintoo qisaas ma haysto falahu markaa wuxuu leeyahay masalan gacan baanay ahay misaalkeeda falahu wuxuu leeyahay weligii kaa majniyu caleyhi nisba diyati diyada barhkeed buu leeyahay sila sax haddaan qabano oo gacantii uu qisaastayna nisbadiyay noqon dee siraayadiina qisaas umay dhicin oo kii loo qisaasila waa kan ka horreeye halkaasuu nisbidiye ka yeelanaya walow qaala hadduu yidhaahdo mustaxiqu yamiinin midig nin mutay inuu gooyo ayaa wuxuu yidhi akrijha war soo saar gacanta aan kaa jira midigi faakhrajha yisaaru bidixdii buu usoo saaray wakasada ibaaxatahaa isaga kuwa dhici mooye inuu isaga ibaaxeeya baanu doonay famuhadaratu gacantaasi mid lahadur yeelay wey wain qaala hadduu ila jacaltuha can ilyamiini midigtii ayaan ka soo bixiyey wadanantu ijza'aha inay gudaysaan aan u haysa fakadabow kiina uu beeniyo fal asaxu laa qisaasa filyasaari bidixdaa hortu loo qisaasi maayo watajibu diyatun diyana way waajibi wayabqaa qisaasulyamiini midigta qisaaskeedina wuu hadhayaa wakadaa low qaala hadduu duhishtu waa laydawakhiyeynaa waa lamid oo fadanantu halyamiina midigtii baan u maday waqaala alqaaicuna uu yidhaahdo danantu halyamiinana midig baan u maday waxau sheeku leeyahay nin mutay midig masalan nin baa midig laga jaray ninkaa markaa midigta laga jaray muxuu mutay mustaxiqu yamiin mustaxiqu qisaas yamiin midig inuu qisaastaabuu mutay dabeedna wuxuu kii uu qisaasanayay ee jaaniga ha guri akrija war soo saar midigtii aada iga goysay midigteedii anaan kaa jare faakrija yasaarahu bidixdii buu usoo dhiibay dabeed markaa wuxuu soo bixiyey faakraja yasaaru bidixdii buu soo bixiyey waqasada ibaaxataha waxaanu u qasdeeyey inuu gacantan isaga ibaaxayo isaga baneeyo iska goosto waa nin mukadafa famuhadaratun gacantiisaasi hadur bay noqon qisaas iyo mag toona ninkaana la qisaasi maayo magna laguma leh hayla dee kii ay ku taalay mar hadduu iska soo saaray oo markaa isagu bilaashahaan isaga bixiyey dee waxba kii kala laguma leh wain qaala hadduu yidhaha laakin jacaltuha can ilyamiin anigoo midigta waan la yar dhexe jeclaabay oo dee waxaan usoo saarayey waxaan doonayay inay midigtii xaggeeda ka gasho wadanatu ijzaaha dee bidix iyo midigna waxaan moodaya isku mid yihiinoo dee qisaastii bidixduba gudayso fakadabow kii qaaticaana wuxuu yidhi waxba kama jiraan been baad sheegaysaa inay bidix tahay oo aanay gudayn waad ogey fal asaxu laa qisaasa fi lyasaar horta bidixdii la qisaasi maayo oo ninkii la odhan maayo yani bidixdaadii waa lagu qisaasayaa bidixdii adna waa lagaa qisaasaya la odhan maayo watajibu diyatun diyadeedii baa waajibaysa ila majaan ahaan uma bixinin diyadeedii bidixdii diyadeedii buu yeelan wayabqaa qisaasyamiini midigta qisaaskeeduna waa waxaa la odhanayaa tan iyada magteedii baad leedahay bidixe tan kale u soo saar ha lagaa jira tana qisaaskeedii loo baahan yahay dee waa dantiis waa haddii loo yar kala kaadiyo o la ydhaha intuu tan ka soo bogsanayo malu kaadiyo wakadaa law qaala hadduu yidhaahna waa la mid hadduu yidhaahdo kii soo saaray duhista ama dahist waan dawaqay hadduu yidhaahdo oo niyow dee markii bahashan walala seeftan iyo waxaan arkay ayuunbaa dawaqay oo fadanantu halyamiin dee bidixdanba midig baan u haysa waqaala alqaadicu kii jarayana wuxuu yidhi danantu halyamiin aniga laftaydu waxaan u haystay inay midigtii tahay marka dee gacantii qisaas kama waajibaysa diyadeedii baa waajibaye keen midigtuun baa la odhan imankeen isla miyisanay labadeenuba wallahu aclam فصل في موجب العمد وفي العفو وعوالك النوقة هذا يا شيخه وعو عمدك كانوا يبقى العفوين تي حق قصاصة يلي كعفين يدي يديو أي نوقة هذا يا موجب العمد عمدك وحو واجبيه كان القوود القرقوين ويه والدية مقتنا بدل bedel ayay ka tahay cinda suquudihi marka uu dhaco qawadku wa fiihi qowlina axaduhumaa midkood ayaa waajibayo mubhaman qarsoon waxau sheekhu leeyahay waa camdiga la yidhaahdaa ee masalan qofku uu u badrheedho naf ama masalan xubin uu u camdiyo ee u waxyeelaya waxa uu keenaa alqawad qoorgoyn qisaas buu keenaa waxaa la ilahay bari kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alla wuxuu idinku waajibiyey qisaas yacni in dilkii laysu qisaaso xadiidkana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku uhi man qutila camdan fahuwa qaw'adun qofka loo dilo si ula kaca qawad ayaa ka waajibiyey oo ka sugmayay abu daawud iyo nasaa-i baa wariyey sanadkiisuna waa saxiix bay yidhahdeen markaa qawad waxaa loogu magacaabay waxay ahaayeen kuwo soo hogaamiya kaanuu yaquuduuna aljani markay wax qisaasayaan baa carabtii iyo dadkii hore xarigii intay wax ku soo xidhaan bay sidii awr la dhaaminayo oo kale ayay soo hogaamin jireen oo meeshii lagu qisaasayey ayaa loo soo hogaamin jiray haddaba diyadu waxaa kala wanaagsananaya iyo arshigu maxaa yeele diyada tanafdaa la yidhahaa xubnaha waxa ka waajibana arshi baa la yidhahdaa diyada ama arshiguna bedelun cinda suquudihi qawadkaa iyo qisaastaasunbay bedel ka tahay marka uu dhaco ee maxay uu ku dhaco dee cafi uu ku dhaco ama masalan marka masalan qisaasta waajibta ee laga cafiyo dee bedel bay ka noqonaysaa ama mawt masalan kii jaaniga ahaa baa dhintay diyadii baa markaa bedel noqonaysaa ama asal ahaanoo dee masalan hadduu aabbo oo kale ahaa dee asal ahaan ayay uga sii dhacsanay ayuu qisaasku uga sii dhacsanaa qowl baa haddaba wuxuu leeyahay camdigu qawad cayn ahaan uma keeno macnaha saas ma keenayo iyo qorgoyne wuxuu waajibinaya ama keena axaduma midkooda ayuu keenayaa mubhaman oo qarsoon yacni labadooda mid ahaantii oo qarsoon oo aan cayinayn ayuu keenayaa macnaha labadoodiiba wa isbaal socdaanoo mid gaarkii uma waajibine labadoodiiba waa wada socdaan kii markaas uu doorto ayuunbaa cayin mayo oo kii waajibkaa noqonaya lakin marka hore labadoodiiba waa isla wada mubham oo labadoodiiba waa wada sugan yihiin labadoodiba way isbarbar socdaanoo waa wada sugan yihiin oo mid ahaantooda ayaa markaa waajib oo muham oo qarsoon ka u cayino ayuunbaa markaa ku caddaanaya haddaba halkan ay labada qowl isku khilaafsan yihiin waxa weeye bay dhaheen culamada qaarkood markuu camdigu mid qisaas keena yahay camdigu haddaanu qisaas keenin sida waalidka masala ilmihiisa dila oo kale iyo muslim dhimi dilay oo kale iyo diyo ayuu keenaya jismuna markaa wax khilaafi kuma jiraan iyo weliba camdiga dee diyada ay soo gashay camdiga hadday qisaasuna ka timaado en wax diyo ay soo gelin iyadana khilaaf kuma jiro marka camdiga diya soo geli karta ayuun bay isku hayaan laakiin mase hadduu murtad murtad dilo dee diyo lagama qaadin waa la qisaasayay un وعlى اqwlayni labada qowl ba haddaan ku socono lilwaliyi welig waxaa usugnaaday cafwin calى diyati diyada inuu ku cafiyo bغayri rida jani jaanigiisoon ka raali ahayn وعalى اwli qowlka hore haddaynu ku socono law aطlqa اcafwa cafwinta hadduu iska sii daayo falmadhabu laa diyata diya ma jirto waxau sheeku leeyahay labada qowlba haddaynu ku socono qawlka ale qawadka ama qorgoyntaasa u cayn ahaan u keena ay u waajibiya camdigu iyo qowlka lame midkaood oo mubhama ayaa waajibiya labadaa qowlba haddaynu ku soconno weliga waxa u banaan cafwun inuu qawadkii iyo qoorgoyntii ka cafiyo cala diyati uu ku cafiyo inuu idhaha waan kaa cafiyey qoorgoyntii ee diyaysay bikayri rida aljani ninkaa jaaniga waxyeelada geystay raalli ahaanshihiisuna wax shardi a maaha ee isagoon raalli noqon ayuu weligu intuu qoorgoyntii ka cafiyo uma ka dooni karaa oo ma odhan karo anigu wax alla waxaan isama jiray ama idil ama isaana maxaa ilahi bayhaqi ayaa wuxuu warinayaa in sharcigii nebi muuse qisaas keliya uun ay waajibin jirteen wax kala jirin sharcigii nebi ciisena mag ayuunba ida qisaas baan ku jirin ilaahay baa markaa ummaddan ka fudaydiyey oo doorgeliyey labadii arrimood markaa mid ahaantood laasimintiisana dee mashaqo iyo adeyg baa ku sugan midda labaad ninkan jaaniga waxyeelada geystay isagu waa nin xukuman raalli ahanshihiisa lama fiirinayo waa ninkii daynta uu qofku ku ahay maxalu caleyga ahay oo hadduu isagu ka qaatiyo hadduu mid kaloo dayn kuna kusoo wareejiyo waa isagu mid waxa uu markaa sheekhu yidhi haddii aynu qowlkaa hore aynu ku soconno ee ah inuu camdigu waajibiyo qoorgoyn low adlaqa hadduu weligii laqa alcafwa cafwintii iyo saamaxaadii qawadka uu ka saamaxay buu iska ilaaqo wuxuu uhi waan qoorgoyntii ama qisaastii waan kaa saamax wax diyaana ma soo qaadin laa nafyi walaa isbaat nafyi kuma soo qaadin diyadiina waan kaa dhaafay ma odhan ama diyaan kugu cafiyey midna oma odhan falmadhabu laa diya wax diyaahi ma waajibayso mar haddaynu qowlkii hore taagannahay ee ahaa dilka camdiga ahi mar ka horaysaba wuxuu waajibiyaa qoorgoyn qoorgoyntiina daba iska idlaaquu ka cafiyo diya ma waajibayso maxaa yeelay dilkani dee diya mu waajibnin qowlkan ee wuxuu waajibayey qisaas dee cafwiguna shay sugan unbuu ridaa mooyaane shay macduuma ma sugo oo diyadii iminka macduuma sugi maaye shaygaa joogay unbuu ridayaa taaniga qowlka goor jeeda madhabkaa wuxuu leeyahay mee waa waajibaysaa diyadii oo ilahay baa i faman cufiya lahu min akiihi shayun faatibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi bixsaan qofka loo cafiyo walaalkiisii uu dilay xaggiisa wax looga cafiye masalan dee laga cafiyo qisaaskiisii faatibaacun bilmacruuf weligii waxaa laga doonaya si wanaagsan inuu raaco macnaha maalkii si wanaagsan inuuga doono kana waxaa laga doonaya si wanaagsan inuu bixiyo wax dilay ee jaanigaa marka wuxuu leeyahay mar haddii la yidhi faatibaacun bilmacruuf si wanaagsan raacu uga qaato iyadoo cafwi la sheegay waxay halkaasi ina tusinaysaa maalkaasi inuu ku waajibay cafwigaa markaa qoladaha horena waxay leeyihiin me faman cufiya lahu min akiihi shay-un ee bimacnaa la yidhaahdo magtiina waanu kaa doonaynaa weeye bay yidhahdeen imaha cafwi mutlaqahu walow cafaa hadduu ka cafiya can idiyati laqaalaqu buu noqonaya walow waxaa noo saneeya alcafu bacdahu dabadi inuu calayhaa diyadii ku cafiyo ee walow cafaa calaa kayri jinsi diyati hadduu ku cafiyo sababta waa sugnaanayaa in qabila aljaani hadduu aqbalo wailaa haddii kale falaa ma sugmayo wala yasqudu lqawoodu qisaaskina ma dhacayo fila sax haddaan qabano qorgoynta waxaa sheekhu leeyahay inagoo qowlkaa ku soconnaa ah in uu waajibiyo camdigu qisaas inuu waajibiyo wuxuu sheekhu leeyahay hadduu ka cafiyo can idiya laqaa hadalkaasi laqwi buu noqonayaa markii qofkii uu camdi wuxu dilay hadduu kii weliga kaa la dilay ahayna diyadii waan kaa dhaafay hadalkiisaasi waa laqwi waayo diya umabay sugnaan baa la leeyahay wuxuu cafiyey waxaanu mustaxaq uqoyn hadda qisaas buu leeyahay iyo qoorgoyne diya mabuu yeelan muxuu cafiyeyba markay taasi ka katibta cafwigaasi walahu lcafu wuxuu leeyahay inuu cafiyo qisasi bacdahu intaa dabadeed calayhaa diyadii ku cafiyo marka u idhahdo ninkan diyadii waan ka cafiye la yidhaha diyaba kuma lihid ee qisaas baad ku leedahay hadduu mar labaadiisa soo rogu yidhahdo war qisaaskii waan kaa cafiye oo diyaan kugu cafiye wuu leeyahay maxaa yeele shayga laaqiga ahi shay macduuma buu ka dhigan yahay hadalkaa hore mar hadduu laqwi noqday midaan jirin buu noqonaya haddaba wuxuu sheeku leeyahay walow cafaa labada qowl ba inagoo ku soconnaa hadduu ku cafiye calaa kayri jinsi diya diyada jinsigeedi waxaan ahayn buu ku cafiye oo masalan dee jinsiga diyadu waa geele wuxuu hi lo baan kugu cafiye ama shan boqoloo adhiga i keen buy waana kaa saamaxay qisaaskii sabata waxaa qeyrkaa lagu lagu ku cafiyey wuu sugnaanayaa waase goorma walow diyadaba ha ka badnaaday in qabila aljaani hadduu kii waxyeelada geystay hadduu aqbalo waxaa kanu ku cafiyey waa sugmayaa waxaa kale waa sugmayaa qisaaskiina waa ka dhacayaa wa ilaa haddii kaloo jaanigi u aqbali wa ydha anigu ma aqbalayo anigu wuxu uhi war hebelow qisaastii waan kaa cafiyey waxadii keenta shan boqol oo adheer shantaa boqol ariga way sugmayaan in qabiilaljaani hadduu jaanigu aqbalo wailaa haddii kale oo uu diido u yidhahda ha shan boqol ariga xaggeen ka keena anuu boqolkaagii arig geel haban ku hayaa falaa ma sugnaanayo maxaa yeelay waxani waa ictiyaad wixii waajibay baa laga bedel qaadanayaa marka waxaa shardiya dee labada qof ee wax kala bedelaya inay raali noqdaan baa shardiya walaa yasqudu lqawadu fi lasaxi qisaaskiina markaa ma dhacayo qorgoynti hal ciwad buu kaga raadlo ciwadkiina muu helin markuu yidhahdo shan boqol ariga ima haysid miya ahaa haddaba qoortaankaa jarayaa soo dhigay inuu yidhaahdo oo isku soo laba rogaa buu leeyahay oo bimacnaa shantaa boqol ari baan kugu cafiyey ee uu aqbali waayey qisaaskii kaga dhici maayo bay leeyihiin ee wuu isku soo laba rogayaa daba maxaa yeelay dee ciwad iyo bedel buu ninkan shan boqol oo ariga in la siiyey misaalkeenna ayuu qisaastii siistay dee tiina ma helin shantii boqol ma helin mar hadday shantii boqol waayey isna qisaastiisii buu leeyahy waa markaa qoortaan kaa jaraya walaysa limaxjuuri farasin caydnimo kii loo sharay uma sugnaanin cafun can maalin inuu ka cafiyo in awjabna axadahuma midkood haddaan waajibin wailaa haddii kale fain cafaa cala diyati haddii ku cafiyey sabatad way sugnaan wain adlaqaa hadduu ilaaqayna fakamaa sabaqa waa sidii noo soo hormaray وإن عفاه هدو عفية على الله ما روح ما لنا كرنا فالمذهب أنه لا يجب شيء مواجبي والمبذر كيسا تري حريسة في الدية كمفلس بو لمده وقيل وحل كسبي سبي بو لمده بذي وعشاق لا يهي كي محجور الفرس كاها معنى قفكي وحويق الدنيا لا هيسي دينتو أي كبضتي dayntu ay ka tiro badatay dabeetana laga xidhay tasarufkiiyo xoolihiisa ee dadkan quramada ay daynta kule daraaddii loo shalay ee tasarufkii looga qaaday kaasi ma laha cafun can maalin maal inuu cafiyo ma leh inuu jabna axad midkood haddaan waajibino oon idhaahno midkood ayuunbaa waajibiye labadoodu waa isbarbar socdaan haddaynu nidhaahno inuu cafiyo maal ma laha maxaa yeelay ninkan wax tabarucan inuu sameeyo dee waa loo diidanaa wa ilaa haddii kale oo aynu qawad cayn ahaan waajibino oo nidhaahno markii u horraysaba waxa waajibayey qawadkii qorgoynta ninkan dee weliyudamikiina uu yahay kaa maxjuuru faraska ninkan qisaaska mutee waariska ahina uu yahay kaa maxjuuru caleyhiga ee farasnimada loo sharay waxay leeyihiin fain cafaa hadduu cafiyo cani diya intuu qisaasi ka cafiyay hadduu diyadii ku cafiyo sabad way sugnaan dee sidii arrimihii kale waa inaad laqa cafiga hadduu ilaaqana fakamaa sabaqa waa sidii noo soo hormaray oo madhabku waxa wey inaan diya jirin wa in cafaa hadduu cafiyo idhaa calaan la maray inaanu maal jirin hadduu ku cafiyena falmadhab anahu laa yajibu shay-un waxba ma waajibin maxaa yeelay dilkani maal muu waajibinin dilkani maal mu waajibinin qisaas buu iyu waajib qisaaskana ninkani waa cafiy ka lama odhan karo waxa waajibka u ah haddaad cafiyaysa inaad maal ku cafido takliif bay noqonaysaa iyo mashaqayn kaasi wuxuu kii maxduurulfaraska ahaa welibana waa intii la sharay ka mubadirka ee maalkiisa saydsaydayey ee halaynayey intii isna la sharay dabadeed fidiyati xagga diyada ka muflisi ka maxduuri farasku kii caydnimada loo sharay buu kamid yahay bal waa kasii awlaysan yahay maxaa yeelay kan mubadirkaana xaqa nafsi baa loo sharay oo tasarufka looga qaaday kaa kalena lixaqi lgayr bay ahayd marka haddii uu cafiyo dee diya ma sugmayso weeye haddii uu masalan waynaad laqa hadduu cafiga iska idlaaqo iyo hadduu ila calaa allah maala falmadhabu anahu laa yajibu shay-un weye halkaasuma utaala qiil baa wuxuu leeyahay mayaal mubadiru ka sabiyin sabi buu lamid yahay oo cafigiisa maal uu cafiya xaalanaba ku ansixi maayo walaw tasaalaxaa hadday ka heshiiyaan an can ilqawadi calaa miyatay baciirin ayay kaga heshiiyeen laqaa laqwi ayuu noqonay in awjabna axaduma midkood haddaan waajibino wailaa haddii kale fala soco asixatu inuu ansaxayo wey wuxuu sheekhu leeyahay hadday ka heshiiyaan ninkii jaanigaha waxyeelada geystay iyo waliyulmaqtuul kii la dilay weligiis iyo jaanigiiba waxay ku heshiiyeen calaa mi-atay baciir waxa diyadiiba ka badan u cadeen laba boqol oo halaad laqaa subaxaasi laqwi ayuu noqonaya waa goorma inuu jabna axaduma haddaynu ku soconno qowlkii ahaa labada mid ahaantood baa waajibay oo mubhama haddaynu qowlkaa ku soconno laqwi ayuu noqonayaa maxaa yeele dee labadoodii midnaba maaha labadoodii qawadkii iyo dee diyadii midnaba maaha se waa ziyaada shaygii waajibkaayo waxay ka dhigan tahay iyadoo boqol laga suluxtamay oo laba boqol lagu suluxtamay oo kale ayay ka dhigan tahay wa ilaa haddii kaleon qowlkii ku soconno dee ay shaaficiyadu xoojiyeen ee adharka ahaa haddaynu ku soconno ilaa qawad baa waajibay diyaduna bedel bay ka noqonaysaa fasixa fal asaxu asixa waa iska ansaxaya mar haddii labadaa boqol lagu heshiiyo maxaa yeelay waa maal bay yidhaahdeen ku xidhan ninkan mutay doorashadiisa iyo ninkan jaaniga ah waxay leeyihin islaasiintiisa marka waxba qadaraadiisa kuma xidhna haddii laga yareeyo haddii laga badiyo middaa waxba kuma xidhna waa waxay ku heshiiyeen marka waxaa la doonayaa un meesha waxa qasab la yidhaahdaa inaanu soo gelin diyadii intay hayda waarna laga yaran karaa waa laga heshii karaa sida ile qofku boqolkanba inuu cafiyo buu lahaa boqolkan inuu cafiyo soo muu lahayn inuu konton ka qaato wuu heli karaa kan inuu ka badiyana wuu heli karaayo laba boqol uga dhigo haddii labadii qof ay ku heshiiyeen kadaalika xaggii qiimihii dee intii la doonabaa laga wada dhigan karaa inkastoo in xaggaa dambe aynu diyada ku gaari doono laakiin waxa laga maarmaanahun wixii inuu ku soo yimaado doorasho labadaa qof ee wax kala doonaya iyagoo ay ka raali noqdeen ay sidan doorteen emaha haddii diin xeer laydhaa loola noqonayo le saasa inoo xeer ahayd oo inoo sharci ahayd oo inoo taalay oo dee de qofkii lagu sandulaynayo ama dee intaasoo bilood laysu qayirayo wax laysu cunayo dabeetana laisjiirsiinayo taas iyadu waa qasab oo kuma banaana ee labada qof hadday iyago ku kala raali noqdaan waa mid u banaan weyn walow qaala rashiidun hadduu mid toosan ilaa iqdacni warigo yihi fafacala waa siye faadurun weeye ee fain saraa hadduu sareeyo ow qaala iqtulnii idil faadurun weye wa fii qawli tajibu diyati diya ayaa waajibaysa waxau sheeku leeyahay haddii uu yidhaahdo mid dee xora oo mukalaf o baaliq caqilu rashiid ahoon safiih hayna toosan ama safiiha lafdiisana way yidhahdeen iqdacni waadbaa gacanta iga jar buu yihi fafacala sidiibu dabeed ninkiina samey gamun buu ka siiyey fahadurhu qisaas iyo diya toona malao dee kii lahaaba u idmay haddaba wuxuu leeyahay fain saraa markuu gacantii jaray unbaa balaaye alla raaciyo nafdiiba waa ka boodoo naftii buu saraayey aw qaala ama markii horeba wuxuu ku yidhi uktulni waaridil buula markaasu dili fahadurun hadur weeyaanoo idan baa meeshaa yimid wa fii qawlin tajibu diya qawl baa wuxuu leeyay diya ayaa waajibaysa oo khilaafkani wuxuu ku salgiisu yahay ama uu ku soconaya diyadu siday u suganta ama yay u sugantaadi oo qowwa kii lahaa diyadani qofku marka uu sii dhimanayo laxadaadka ama ilbiriqsiyada ugu dambeeya noloshiisa ayay milkigiisa soo gashaa dabeedna isagaa laga dhaxlaa isaga intay milkigiisa gashaa dabeedna laga dhaxlaa qowlna wuxuu leeyahy ma ibtidaa'anba markay ninka nafdu ka booda ayuu waaridku yeelanayaa ee dhaxalba ninkaas waaridkaabaa yeelanaya oo toos ugu imanaysaa markaa haddii aynu qowlka hore ku soconnayn ninka ma waxay soo gelaysaa isaga iyo milkigiisa soo gelaysaa waa hadunka haddaynu dhaa waaridka ayaanana diyadii way waajibaysaa ila kaasiga waxba kamaloo laga tegiye markaa diyaduna sidaynu meelo badan kusoo marnay waxa weeyaan dhaxalka ayuunbay ka mid tahay wadaado badan baa ku simbirrixday oo fahmi waaye oo kutubta hore ugu yaraarki waayey meelo badan bay ka dhacday dalka dhexdiisa dabeedna gabadhii uu qabay qaar baa ka qadiyey oo qaar baa oday iska siiye o odaygaasunbaaba iskale inanka dhalay iyadoo carurtiisi iyo xaaskiisi ba ay joogaan oo dee meel laba kumaanaan arag beli meel alla meelay ku taalo markay xagga qaybaha ay axkaamta ka hadlayaana waxay tilmaamaan laba shay oo shayna isagoo macduuma xukmu lmawjuud la siiyo shayna isagoo mawjuuda xukmu lmacduum la siiyaa masalan diyada oo kale ka diyatin tuurasu can shaksin qutil isubadku lahaa iyadoo macduumaabaa mawjuud haddana laga dhigayaa oo la dhaxlayaa iyadoo hadda maqan un lahaynin masalan qofka gebagabaysanaya xanuun u gebagabaysanaya isagoo biyihii haysta iyo biyaha laga soo qaadaya shay macduumahun jirin walow qutica haddii la jaro qofka xuni facafaa can qawadihi iyo wa arshiiba uu ka cafiyo bal waa adeegee fain lam yasri haddaanu sarahayn falaa shay axba ma jiraan wain saraa hadduu saraayana falaa qisaasa qisaasi ma jirto wa amaa arshulcudwi xubinka magtiisii fain jaraa hadduu dureero lafdu wasiyati kaawsaytu low waanu dardaarmay biarshi hadihi ljinaaya fa wasiyatun liqaatilin weeye ow lafdu ibraahim baa dureeray ow iskaatin ow cafwun saqada waa dhacaya waqiila waxaa la wasiyatun weeye watajibu ziyaadatu calayhi ziyaadadiiyo intii ka dheeraadkaydna waa waajibaysaa ilaa tamaami diyati ilaa diyada dhammaystirankeeda wa fii qowlina in tacarada hadduu u banbaxay fii cafwihi limaa yaxdusu waxa iman doona minaa xaggeeda ka iman doona saqadad waa dhacaysa waxau sheekhu leeyahay walow qutica qof baa misaal ahaan ka soo qaad gacan la jaray facafaa can qawadihi wa arshihi gacantii qisaasteedii iyo magteediiba uu saamay wuxuu ihi ninkaa waan ka saamaxay labadaba ha la ogaado bal waadeeye fain lam yasri haddii aan wax saraayo ahi imanin ee gacantii la jaray ee ninku uu saamaxay qisaaskeedii iyo magteediiba ay sida ku bugsato falaa shay-a waxba ma jiraan qisaas iyo arshi toora maxaa yeelay wuxuu riday intay sugnaatay dabadeed intay sugnaatay dabadeed ayuu ridi wain saraa wain saraa haddaba nafdii ayuu saraayey gacantii uu cafiyey qawadkeedii iyo arshigeedii baa balaayo la raaciyo naftii bay saraayey falaa qisaasa hortu naf iyo daraftoona qisaas ayada laguma lahaa ninkii jaaniga ahaa naf iyo daraftoona laga looga qisaasi maayo maxaa yeelay saraayadani waxay ka dhalatay mid la cafiyey mid la xubin la cafiyo gacantii la gooyuu cafiyey bay ka dhalatay marka waxay noqotay shubha qisaasta reebta waxa yimid xubinka haddaba magtiisii oo hore u cafiyey wa amaa arshu lcudwi xubinka magtiisii miya marka masalan ay dee siraayadii gacantii lagooy nafda gaadho bal waa adeegee fain jaraa haddii uu kan maqduuca ah ee la jaray gacanta markuu cafiyayay hadduu ka yimaado lafdu wasiyatin lafdi dardaaran oo wuxuu yidhi markuu ka cafiyayey intuu ka cafiyey qawadkii ayaa wuxu uhi awsaytu lahu biarshi hadihi ljinaaya bui waan u dardaarmay yani jinaayadaas arshigeeda ayaan u fa wasiyatun liqaatilin waxay noqonaysaa dardaaran nin wax dilay loo dardaarmay adharkuna waxa weeye inay iska ansaxayseen baa wasiya kusoo marnay marka arshigii masalan kontonkii halaad way ka dhacayaan ninkii jaaniga ahaa haddii kan dhintay ay uluskiisa noqoto ama waariskuma baneeyo haddii kale qadarka markaa waariska uu baneeyo ama uluska noqda ayuunbaa ka dhacay inta kalena waa ku waajibaysaa waa marka cafwiga arshiga uu ku yimi lafdulwasiya aw lafda ibraa waan ka beri yeelay buu yidhi arshiga gacanta waan ka beri yeelay aw isqaad waan ka riday buu yidhi aw cafwin waan ka cafiyey buu yidhi saqada arshigaasi qadcan khilaaflaanba uu dhacayaa waqiila waxaa la yidhi wasiyatun mee saddexdan lafdiga ibraa iyo isqaadka iyo cafigu waa iska wasiya oo dee uluska ayaa laga fiirinaya markaa khilaafkii wasiyada ku jiray ayuunbaa soo gelaya buu leeyahy haddaba kaasi waxa weeyaan waa arshigii xubinka ninkii iyadoo gacan la jaray ayuu gacantii magteedii iyo qisaaskeedii ba cafiyey ninkiina waa u dhintay marka waxaanu iyada arshigii iyo qawadkii hortu gacantuba socoy naftana la qisaasi maayo macfuu canhu bay ka dhaalatay watajibu ziyaadatu caleyh waxaa waajiba ziyaadadii iyo dheeraadkii arshiga xubinka ka dheeraadka ilaa tamaamidiya ilaa diyada dhamaystirkeedii diyada imika markay konton misaal ahaan markay gacan ahayd ilaa kontonkana waa kii saamaxay waa kii isaga gacanta saamaxay iyada qisaaskeedii arshigeediiba siraayadii naftana waxaynu macfuucanu bay ka dhaalto qisaasi ma jirto laakiin markaa magta inteedii kalea waajibaysa oo kontona wa tajibu ziyaadatu caleyh arshiga oo xubinkaa la cafiyey dheeraadkii wixii ka dheeraadkaaba waajiba ilaa tamamidiit ilaa intay diyadu ka dhammaynayso dee siraayada ah konton aadad baa markaa waajibaya wa fii qawlin qowl baa wuxuu leeya in tacarada fi cafwi markuu jinaayadan ka cafiyay hadduu u banbaxay limaa yaxdusu minhaa waxa ka iman doona oo uu yidhaahdo waxaan cafiyey gacanta iyo wixii ka iman doonaba saqadad way dhacaysaa diyaadadaas adharka laakiin waxa weye inaanay dhacaynin maxaa yala shayga oon sugnaanin in la sii ridaa waxa ka iman doona saraayada la yidha ma banaana falow sara hadduu haddaba u saraayyuu saameeyo ilaa cudwin aakhara xubin kalo fandamala uu bogsado damina diyata saraayati fal asaxi diyadii saraayada ayuunbuu magdhabaya wuxuu sheeku leeyahay haddii xubinkii la jaray masalan far bay ahayd waxaa marka hore la jaray fartiibu iska cafiyey qawadkeedi iyo arshigeediiba ilaa cudwin aakhara oo afartii farood ee kale ayay siraayeysay afartii farood ee kalea go-ay fandamala isagiina way iska fartiina way iska bogsatay afartii kalena way waxyeelashay damina diyata saraaya diyada saraayada ayuuma magdhabaya fila sax haddaan qabo maxaa yeelay wuxuu cafiyey dee jinaayo mawjuudo ah waxay keenaysay buu waayey ayuu afcafiyey marka wax kale ma keenaysa taas waman lahu qofka u sugnaaday qisaasu nafsin qofkay u sugnaatay bisiraayati darafina ay ugu sugnaatay law cafaa cani nafsi hadduu cafiyo falaa qadca lahu aw cani darafi buu cafiyey falow xazu raqabati buu ley fila sax haddaan qaban ee walow qatacahu hadduu jaro uma cafaa cani nafsi majaanan bilaash ugu cafiyo fa in sara lqadcu hadduu saraayo baana wax cadaayo budlaanu caf ilaa haddii kalena fa yasixu waa ansaxaya wuxuu sheeku leeyahay qofka weli waman lahu qofkay u sugnaatay weliga yeeshay qisaasu nafsin naf inuu qisaasto qofka yeeshay qisaastaana muxuu ku yeeshay bisiraayati arafin xubin la jaray baa siraayadeed ayuu ku yeeshay masalan qof ayaa gacan laga jaray gacantiibuu dabeedna saraayadeedii u dhintay kaa markaa dhintay ee saraayada gacanta u dhintay weligiisa wuxuu leeyahay ninkii jaaniga ahaa naftiisa inuu qisaasto qisaastaasina maxay ugu sugnaatay bisiraayati arafin xubin laga gooyey ninkiisii siraayadeediibuu ku mutay ninkii caynkaas ahaa low cafaa hadduu cafiyo cani nafsi naftii hadduu cafiyo falaa qadca lahu goyn ma laha hadduu yidhahdo warniyow ninkan ninkan aada naga dishay saw gacanta markii hore maad jarin dabeedna saw umuu dhimanin ha naftii waan kaa cafiye ken gacantaan ku jarayaaye ma jirto falaa qadca lahu maxaa yeelay wuxuu mutay wuxuu noqday naftan wixii uu mutay ila gacantii waxay noqotay naf bay noqotay markaa male goosashadaasi wuxuu leeyahay uun qisaaskaas iyo dilkaasu marka hadduu cafiyo nafdii hadduu cafiyey goyna male aw cani darafi buu cafiyey xubinkii waan kaa dhaafay buu laakiin qoortaan kaa jaraya falow xasur raqabat firas inuu qoorta ka jaraya buu leeyahay hadduu xubinka dhaaf maxaa yeelay mid waliba waa xaqiisi wax macno ay leedahayna gacantiina waan kaa cafiyey qurtana waan kaa jaray wax macno ay leedahayna ma jiro marka asax bayna taanigu wuxuu leeyahay may isagu wuxuu mutay inuu marka hore gacan gooyo oo dabeedana gacantina ay saraayso tiina uu cafiyo waxba male markaa haddaba wuxuu sheekhu leeyahay walow qatacahu waa qofkii siraayada qisaasta nafta uun ku mutay bisiraayati darafi ayaa kol cafiniya kolla goosanaya walow qatacahu hadduu goosto gacantii ayuu goostay waxaynu nidhi ninka qisaasu nafsin bisiraayati darafin hore waataynu usoo nidhi qoorta wuu ka goyn karaa xubinka intuu gooyana wuu sugi karaa waataynu maxaa kusoo maraynay markaa haddaba kii gacanta inta laga jaray kii uu dhexlayey dabeedna u u dhintay hadduu gacantii jaro uma cafa can nafsi nafdiibu iska cafiyey majaana bilaash wuxuu naftana waan kaa cafiyay gacantiina waan ku gooy fain sara lqacu gooyntiisii uu isagu ninkii jaanigahaa gacanta gooyuu qisaastay ayaa naftii sarayso kana dhimay sidii kii uu dilay u dhintay buu dhintay faana budlaanu cafu waxa caddaadee cafigiisi inuu buray siraayadina qisaas bay noqotay siraayadina qisaas bay noqotay maxaa yeelay sababka dee waxaa la helay intaanu cafiyin sababkan keenay imika ninkan dhimashadiisa oo gacan gooyntaasi cafiga ka hor baa la helay dee wixii uu keenayana waa ka ratibay marka wax reeda male oo maxay noqonaysaa way burtay dan cafigi wuu buray dan maxaa ka faa'iide ah waxay leeyihiin hadduu ku cafi lahaa intuu gacanta gooyo hadduu ku cafi lahaa maal uma waajibeen uma waajibeen oo markaa majaananta waxba qeyd maaha waa ilaa haddii kale oo wax saraayo ma dhicin markuu gacantii qisaastay ayuu iska bogsaday ninkii fa yasixu cafigiisi markaa wuu ansaxaya walow wakala hadduu wakiisho uma cafaa dabeedna u cafiyo faqtasal wakiilu uu qisaaso jaahilan isagoo ka jaahila falaa qisaasa caleyh qisaas laguma laha waladharuna wujuubu diyatin wey waanahaa caleyhi wakiilkii gudkiisa wey la calaa caqiidati walasaxu anahu laa yarjicu bihaa cala alcaafiina ugu noqon maayo halkan wuxuu sheekhu leeyahay nin baa welibaa wuxuu mutay qof qisaaskii nin baa nin dilayoo weligii kaa la dilay ayaa wakiishay nin kaloo yidhi war hebelo waa lay fasaxay ninka ii soo dil markuu dhaqaaqee ninkii uu seefdii qaatay ayuunbaa ninkii qaar maslexeeno warniyo ma iska saano xadiido gaadhiba keli mayso nina kaa iska culus waxbaa lagu akriya uma cafaa ninkina seefdiisii buu la tegay ama qorigiisii buu la dhaqaaqo ninkii buu raadinaya uma cafaa dabeedna waan cafiyey buu markhaati ka ahaada kiina waa daydeeya faqtasal wakiilu jaahilan ninkii wakiilkaa la diray baa ku nabay isagoo ka jaahila xaaladda falaa qisaasa caleyhi barabta isagii isagii baa baxar galaye isagii wakiilkaa qisaas laguma leh maxaa yeelay dee cudurdaar baa meeshii yaalla wala adharuna wujuubu diyatin ninkaa uu dilayna magtiisii baa lagu leeyahay maxaa yeelay xaq daru dee ku dilay ila markii hore dee nin xaq ku leh ayaa u wakiishay ninkii xaqa ku lahaana ka bax taimka xaq daru ninkii ku dilay waa qowlka hadalka muqaabil hadalku wuxuu leey ma waajibaysa wax diyaah maxaa yeele intii amarkuba gacantiisa ka baxay ayuu cafeeyo oo hadalkiisa uu iska laq waxba laga soo qaadi maayo buu leey haddaba qowlka adharkeena diyaa waajibaysa yaa lagu leeyay diyadii markii wax wakiishay baa wakiilkii baa lagu leeyay annaha alayhi ala wakiil kala wakiishay baa lagu leeyay wali waxay leeyihin waa diye xaalo muqallada ah ninkii jaaniga ahaa baa la siinaya dadkii dhexlayay wa annahaa welibana waxa weeye ee waa la ala aqilad wa annaha alayhi waa guudkiisa tolkiisana laguma laha maxay ila caamid weeyeen bay leeyihin falkan isaga camdi u sameeyey qisaaskuna dee shubhu shubhada idanka ayay uga dhacday ثاني يقول عليه ما يد واحد لقى دوني التركي هاي لو واحد مسميه يسوى دوا بنا أو هاي سين أو بنانتي ولا صح أنه وكيل لا يرجع بها الدين على العتي ولما يقول نقول ما يكي عتي ورن ما يو هدي هذا بدني جريه مرة دادنيك يا عفي أد عفي ده أتري سوديل تفكتين واتنا اللي قد يمكتي كان ورن ما يو هاي لو عيليهن إن كان هو محسن ومرهد عفو جن سما فالبوكسين إلى أن يحرم على المحسنين من سبيل qof ixsaan sameeyey waddo loo dabagalaa ma jirto saanigu wuxuu leeyahay asaca ka hor jeedaa wuu magdhabayaa buu leeyahy oo ku noqonaya isaga ayaa ku dagay ninkan mar hadduu ku dagay isagaa laga doonaya meelaha in badan baad muqaabilka aada u bogaysaa wadanaysaa muqaabilkeesaa bayarun walow wajaba qisaasun hadduu calayhaa islaan ugu waajibo fa nakaxahaa calayhi waaba yar cajabiso tii buu ku guursadayba jaaza way iska banaya wasaqada waana dhacay ee fa in faaraqa haddaba xun baa soo dhex galo qabla wa qabla lwadi buu furayba rajaca binisbi larshi ayuu ku noqon wa fii qawlin binisbi mehrumasaalniski ayuu ku noqon islaam baa ka dishay miduu dhexalkiisa leeyahay kawbay kaga siisay qisaasdeedii buu yeeshay dabeed islaamtii buu isiri qisaasoo waaba yar cajabisayba dabeetana fa nakaxa calayhi islaantiiba wuxuu ku guursaday qisaaskii ayuu maguga ayuu ayuu sadaaq uga dhigayba wuxuu yidhi qisaaskiiba sadaaq baan kaaga dhigay leeyahay haddii qisaaskii dee uga dhigaba sadaaq oo islaantii sidaa ku guursado jaaza way iska banaan nikaaxa iyo sadaaquba waa banaan yihiin nikaaxu dee waa iska waadix meherkuna dee waa qarad isna maqsuudaho waa sugmaya wasaqada qisaaskiina waa dhacaya marka xayl cafwa ayay keenaysaa hay qisaastii nafteeda ayay daayadu milkiday fa in faaraqa hadduu islaantii haddaba furo qabla lwadi ayaabay kala dhaqaaqeen iyagoon is arag oon galma dhex marin bay kala tegeen waa laakiin meherku kala barmi jiray maxaa la yeelayaa rajaca binisba larshi odhanuun masalan dee qisaastii oo ku yeeshay arshigii ka imanayay barkeedu konton ba shan laatanuun dib wa fii qawlin iblis meher misl qolna wuxuu leeyay meher masaalkeedii wixii meher buu noqday meher masaalkeeda barkii ayuu ku noqonayaa buu leeyay wallahu aclam kitaabu diyaati diyooyinkii ayuu kitaab yahay markaa sheekhu waxau inooga soo baxay qisaastii waxa uu ku xigsiiyey markaa diyooyinkii maxaa yeelay qowlka saxiixa markaynu ku soconno bedel ayay ka ahayd diyadu qisaasku marka uu dhaco waa jamciyey sheekh oo diyaad ayuu yidhi macnaha xagga dadka ayaa laga eegayaay oo magihii dadka ayay ka dhigantay ama waxaa laga ictibaarinayaa xagga nafda iyo xagga xubnaha ayaa laga fiirinayaa jamceeda waxaana diya la yidhaha almaalu lwaajibu bijinaayatin cala alxuri fii nafsin aw fii ma duunaha waa maalka ku waajibay waxyeelo qof xora loo geystay oo nafdiisa loo geystay ama nafdiisa wax ka hooseeya loo geystay oo nafti ayaa laga jaray ama wax ka hooseeya ayaa loo geystay nafka jarid inkastoo ay arshi ku magacaabaan wixii nafta ka hooseeya waxaa waasalaha kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca ummadda ilaahay baa ayad qur-aana ku uri waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiya ilahay wuxu uhi qofka dila mu'min gef u dila waxaa lagu leeyahay qoor inuu xoreeyo mu'mino ilaahay rumaysay waa kafaaradii iyo mag ayaa lagu leeyahay axaadiisuna sidaas ayay ka hadashay oo waynu tilmaami doonaa ijmaaca ummadduna wuu ku guntamay jumlo ahaan magta waxaa markaa sheekhu uu yidhi fii qatli lxuri lmuslimi dilka xorkii muslinka ay weliba labaa mi-atu baciirin boqol neef oo geela ayaa haday muhallasatun fi lcamdi kaasoo markay camdiga tahay saddex sifo ama saddex da-ood laga dhigayo geela halaahuuna soddon xiqatun xiqo weeye waa afar jiro wa halaahuuna soddonna jadacatun waa shan jiro wa arbacuuna afartanna khalifatun rimay weeye ay xaamilan qaaroo rimay a weeye wamuhamasatun mid shan qaybood la shan sifo laga dhigi waya fi lkhada'i gef marka ay tahay cishruuna labaatan binta makhaatin waa gujir wakadaa banaati labunin qaalmaha laba jirkiina waa la midoo iyaguna waa labaatan wa banuu labunin qaalmaha qaalnimada laba jirkiina ayana waa labaatan wa xiqaaqun iyo wajidaacuna ayana waa la midoo waa min labaatan halkaas ayay ka soo baxaysaa markaa shanta waxau sheeku leeyahay dilka kii labaa waa inuu leb yahay markuu boqolku noqonayo waa markuu leb yahay waa shay iska mucarafa sidaa daraaddeed ayaa sheekhu uga tegey ama muslim iyo xor iyo dee marka la yidhaha ayaa laga fahmayaa muslimatun iyo xoratun iyo baa la odhan laha gabadha kii labaa ee xorka ahaa ee muslimka ahaa ee weliba dhiiggiisuna ilaashanaa hadduu mahduuru dam yahay waynu ka hadli doonaa dhiiggiisuna ilaashanaa waxay ka waajibaya mi-atu baciirin boqol neef oo geela ayaa ka waajibaya markaa baciir innagu xagga soomaaliyahaan markaynu macanayna awr un baynu idhaahnaa laakiin xagga luqada carbeed hal iyo awr bau noqdaa marka waxa wey mi-atu baciirin waa boqol neef oo geela maxaa yeelay dee ilaahay aayaddaa aynu tilmaanay uhi waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun ilaahay wuxuu ku waajibiyey mag rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuu inoo caddeeyey kitaabka u qoray camar bin xasmi ninka la yidhaha fi nafsi mi-atun min alibil naftii waliba macrifaysantao dee waxa weeya nafdi macruufka ahayd ee xorka ahayd ee labayd ee muslimka ahayd mi-atun min alibil boqol geela ayaa ahaatay oo ka waajibaysa nasaa-i ayaa wariyey xadiidka ibnu xibbaanna u saxiixiya alxaafid ibni cabdilbar iyo culimo kalena waxay soo naqliyeen inay culimada ku ijmaacday ay arrinkaa ku kulansan yihiin laakiin waxaanu dhiiggiisu ilaashan yahay waxaa leeyahy haddaanu dhiiggiisu ilaashanayn dee qofkii salaadii wahansi isaga tegey wey ee tukan waayey kii markaa isagoo guur hore iyo meher hore soo maray sinaysay weeyaan hadduu muslim dilo mag iyo kafaaro toona laguma lebayo markaa haddaba diyada mararka qaarkood waxaa ku yimaada wax adkeeya mararka qaarkood waxaa ku yimaada wax fudaydiya marka waxyaalaha diyada adkeeya waa shan shay baa lagu tilmaamaa masalan inuu dilkaasi camdi yahay diyadu way ku adkaataa shibhul camdigana way ku adkaataa haddii xaramka dhexdiisa lagu dilana way ku adkaataa bilaha xurmada leh haddii la dilana way adkaataa haddii qofku qof qaraabe a yihiin oo weliba maxramkiisa uu dilana way adkaataa shantaa shay muqalladaatu diya la yidhaha waxaa diyada adkeeye weeye mararka qaarkoodna waxa nuqsaamiyaa waa ku yimaada afar shay ayaa nuqsaamiye baa leehi waxaa nuqsaamiye dhadignimadu way nuqsaamisaa addoonnimaduna way nuqsaamisaa dee jiniinnimada iyo urjiifnimaduna way nuqsaamisaa gaalnimaduna way nuqsaamisaa masalan dhadignimadii kala barh bay u celisaa addoonnimadiina waxay u celisaa qiima ayay u celisaa urjiifnimadiina qurre ayay u celisaa shan halaada dee gaalnimadiina iyaduna waaba thuluth bay mararka qaarkood u celisaa ama waa kasii yaraysaaba oo ehlu kitaabka oo kale waa thuluth majuusigiina thuluthaa cushru diyati muslimiin baa la yidhahdaa iyo iyado aad bay usii yarta marka waxau sheekhu leeyahay dilka qofkii labaa ee xorka ahaa ee muslimka ahaa waxaa ka waajibaya mi-atu baciirin boqol neef oo geela muhallathatun fi lcamdi geelaasoo hadduu camdi yahay dilkaasi saddex sifo un laga dhigayo saddex sifo ayuunbaa laga dhigayaa markaa saddexda sifana waxay kala noqon halaaثuuna xidda soddon qaalmood waxay noqonayaan qaar afar jirsaday halaaثuunna waxay noqonayaan jadaco waa qaar shan jirsaday afartanna waxay noqonayaan khaliifa qaar rimay oo ayay noqonayaan ee xamilan qaar rimay oo bimacnaa dhalaya marka waxaa la yidhaahdaa camdiga markay culimmadu ka hadlayaan waxay dhahan muqalladatu min halaaثati awjuh saddex waji ayaa laga adkeeyaa kawnuhaa muhallasa geelu saddexdaa sifun buu noqonayaa dee marka labaatan labaatan kaa laga dhigay iyo marka saddex qaybood laga dhigo wuxuu fudud yahay marka shan sifo laga dhigo marka xaggan muhallasanimada geela saddex sifo laga dhigay waa laga adkeeyey wa kawnuhaa cala aljaani ninkaa waxyeelada geystay baana laga doonayaa wa kawnuhaa xaal hadda ayaana la rabaa ee wakti loo qaban maayo wa mukhamasatun boqolkaa shan baa loo qaybin fi lkhata'i markay gef tahay waxaa loo qaybinayaa shan geela shan sifaa laga dhigay shan da-ood baa laga dhigayaa wa cishruuna binta makhaab labaatan waxay noqonayaan qaalmo yacni sanadna dhammaystay kii labaadna gudagalay macnaa hooyadooda ay rintay oo sanad soo jiray kii labaadna iminka ku dabagalay wakadaa banaatu labuun qaalmaha ilmahooya caanadayna waa la midoo ayaguna ay hooyadood dhashay ee laba sano soo dhammaystay kii saddexaadna gudagalay qaalmahaas ay hooyadood da-dii ku xigtay ay dhaleen ayaguna waa labaatan wa banu labuunin banu labuunkuna waa la mid qaalimadaa iyaguna laba jirka ee sanadkan saddex jirsaday iyagana labaatan qaalin baa laga dhigayaa wa xiqaaqun iyo wa jidaacun xiqaaquna waa kuwaa saddexdana dhamaystay afartana gudagalay jidaacuna waa kuwa afartana dhamaystay shantana gudagalay ayaguna waxaa laga dhigayaa min labaatan xadiid tirmidi iyo keyrkii ay warinayaan ayaa sidaa ku yimi markaa xiqigiiyo jadaacadu ayagu waa dhadigun weeye ee waxaa ku jira un lab waa labaatankaa qaalin ee saddex jirasaday haddaba halkan wuxuu sheekhu inooga sheegayaa iyana belgefgii oo la adkaynayo fa in qatala hadduu dilo hadda'an buu u dilay fii xarami makata buu ku dilay aw ilashhuri lxurum ayuu ku dilay dilqacda wahiya dilqacda bishaa dilqacda la yidhaha wey wadilxija wlmuxaram warajab ow ama maxraman mid qaraaboodaa raximin weliba raxim u saaxiiba ayuu dilay fa muhallasatun waxaa laga dhigi uun saddex sifa geeday walkhadau gefkuna wain tasallasa saddexba ha noqdee facala alcaaqilati tolka guudkiisu saariyo muajalatu waana saddex sanaa loo qabanaya waalcamduna cala aljaani buu ahaaday mucajalatu waana la dedejin wa shibhulcamdina muhallasatun weeye cala alcaaqilati waana tolka guudkeeda muajalatu waana saddex sanadood waxau sheekhu leeyahay saddex meelood oo dilkii gefga ahaa la adkaynayo geela xagga da-da laga adkaynayo halkan nooga sheegaya wuxuu sheeku le haddii uu dilo gef u dilo fii xarami maka xaramkaa maka ayuu ku dilay geelii saddexdii sifun baa laga dhigaya markaasoo xaggii da-da geeli waa ka adkaanaya maxaa yeelay dee xagga meel nabadge amni geliyey weeye oo xataa ogaadhiisa dee la dilo jaze iyo abaalmarin baa ka waajibaysay markaa taasi waxa weeyaan markuu ku dilo xaramka maka ka labaadna waxa weeye aw fi lashhuri lxurum aw qatala fi lashhuri lxurum bilaha xurmada leh ashhuru lxurum ashhuru lxurum bilaha xurmada lehna waa afar bilood dilqacda bisha la yidhaha weeye ee imika aynu soo dhaafnay wadilxija iyo bisha aynu ku jirna ee yaa xaja wadilqicda waxaa loo yidhi dee waaa laga dilqacda waxaa loo yidhi dagaalka ayay ka fadhiisan jiray dilxijana waa tii xajkusa xajkaa dhexdooda dhaca muxaram bishaa la yidhaha muxaram ee sanadka ugu horeysa ila dilxijada aynu ku jirnaa sanadka ugu dambayse muxaramna waa bisha koowaad wa rajab iyo bisha rajab la yidhaahdo ee jamaadul aakhir iyo shabcaan udhaxaysa ee rabadaan يعني بلا يدحيصه أفر تابلون أشهر الحرم بالي هذا هذه أفر تابلون إن عدة شهور عند الله اثنا عشرة وكان منها أربعة حرم إلهي وكيف أفر حرمره أياكم إذا أغلبية وانكابلون marka hadduu afartaa dhexdooda wax dilana walow gefba ha ahaatee waa la adkaynaya aw maxraman daaricminkii saddexaadna waxa weeye wuxuu dilay qof qariiba u dhow oo maxramahoo weliba rixim ma usii saaxiiba masalan hooyadii iyo walaashii iyo oo kale ayuu dilay waa qaraabo weliba waana maxaarimtaadii maxram waa kuwii aanad geynin weliba qof qaraabaaho aanad geynin marka maxraman daa raxim inta waxaa ka baxaya haddii maxramun ay tahay laakiin rixim aanay ahayn sida tii musaaharadii ridaac ayuu ku yimi oo dee dilkii lagu adkayn maayo taa iyada waa maxram laakiin rixim baan ahayn qaraab aanay ahayn ama rixmiyada ayaa maxramiyadii aanay la soconin oo waa rixim laakiin maxramiyadii baan jirin dee waa ilmaadeertii iyo abtiyaa kuwii abtiyaashaadu dhaleen iyo kuwii adeerraa meedooyinkaa dhaleen markaa la adkayn maayo iyana taa haddaba wuxuu sheekhu yidhi gefku wainta hallata diyadiisu saddex sinfiba geeliisu ha noqdo oo maxaa gefka saddexa sifo ka dhigi jiray dee afa saddexan arrimood aynu soo sheegnay ee xaram maka ama ashhurulxuram ama maxram daa raximin markuu dilo walow geeli sidaaba ha u adkaadee facalaalcaaqilati tolkaa laga doonayaa oo diyadii saarantahay mu'ajalatun waana mu'ajala oo saddex sannadood ayaa la gurayaa oo markay arrin